Xarunta dhimirkaaya ee magaalada Baydhabo ee bukaanada ku jira ayaa waxaa soo wajahaya caqabado kala duwan oo dhanka cunnada iyo dawooyinka ah maadaama in ka badan toddoba sano aysan helin wax daryeel iyo dhaqaale ah oo ku filan, iyadoo ay halkaasi ku jiraan bukaanno fara badan. Sida uu sheegay maamulaha xarunta dhimirkaaya ee magaalada Baydhabo, baahiyaha ka jira waxay sidoo kale saameyn kala duwan ku yeesheen shaqaalaha xarunta, waxayna sidaas oo ay tahay u taagan yihiin caawinta bukaanadooda.
todoba san ka dhawaad may dharaan sheemal qaadan gunumal qaadan may dharaasan xarunta contribution oo may dharaasan oo dhif eh een in dad ay muxsiniinka raashin hasada qaadsadaan may dharaasan een dhii laakiin may dharaa todoba san ka dhawaad may lama sheemal ka qaadan gunumal ka qaadan saasateen may dharaasan jilacsanaan iyo kuwa intuu ku shaltaaba may dharaasan walsinka dayraya iyo marna qalbigaan may dharaasan galo waayo walaaho ma ay dharaasan madda horba hal abuusha ada lahaytid ada may laha ku shaqaytid ilaama ku tabaas malle shaqaalahan wali ka ammaanee insha allah may dharaa eedi ila may dharaa saudi aan gudahay shirti afar waqti ala gale oo may dharaa hiraabtii duhurkii casarkii hamiinkii boqoliyo mazaada bukaan may dharaasa yaa xanaanayaaya hadda insha allahu tacaala waa la rajeeyay in in madaxweyne cabdicaziis walbala nga qooday runtii ka amaane in mar uun insha allahu tacaala mental health usuna may dharaaseen hanjiisada doona runtii may dharaaseen rajadaas jarta madaxweyne cabdicaziis mar uun nafs xarunta horta kooy fiiri mela qaabkii aan taalo qaabkii aan shaqeeyasa iyo duruufta meela taalo maleraa fiiri bata insha allahu tacaala rajadaas ni dabcan bani aadin wali jeediyaalankiisa muddaas meleraa toban shan sano toban sano labaatan sano qaar laxanoo socdo dhamarkii ashecenelanka may faday meleraasan within two days within two weeks meleraasan lama usbuuc bilo may dharaasan ka caafimaad taasna ilaahay subxaana wa tacaala yaa ku goto inamaa amruda araada shay an yaquul lahu kun fayakuun fasubxaana aladii biyadii lmalakuutu kulli shay wa ilayhi turjacuun ilaah ku gohaas in kun fayakuun waa laga daaway laakiin may dharaasa lanka bukaankshan wali jeela mar kasta may dharaa in maano kastaa sunun oo kooy lanki shalay shaani may dharaasana beri raabtan caafimaad u faday dhammaan may dharaasana madaxweyne cabdicaziis lafta gareen mas-uulka may dharaasana koonfur galbeed ilaa iyo may dharaasana wari ku hoosay mas-uuliyiinta ah dhammaan shacabka koonfur galbeed eeda eeda may dharaasana kamahadsantin dadaalkin runtii may dharaasana ilaahay subxaana wa tacaalana waliba ahaa may dharaasana ku ajarsay intii xaruntun waa kasadaqaysatay intii xaruntuun way dharaasana maansha ka jeer in walan qabata dhammaan may dharaasana ilaahay suxa fududaay may dharaasana walilanaa runtii may dharaasana xarunta mental health qaybta mental healthiga ee wasaaradda caafimaadka eedaa may dharaasana mashaakilan ku jira ilaahay mashaakilaa noo yaraayo duruufaha iyo may dharaasa iyo cudurada damirka ee qaybasha shalduun wacyiga guud ee bulshada may dharaasana taas may dharaasan kama hadsanteen oo waraysateen wali rajeeyay biidnillahi kariim insha allahu tacala